qalabkan iyo weliba laanka talagalay ee iskaashatooyinka kalluumaysatada ka shaqeeyasa degmada baraabe waxaana soo naska jarana tarmuushyo la kakeediya waa malaa'ika jaakada dunta tooshash iyo shabaqa lakadaba malaa'ika si oon ka shaqaysadaan haan xebo baraabe roogaha miyle qalabkaas laku wareejiya ay kalluumaysatada iyo weliba goobro ku hay maamulka degmada baraabe madax ku dareerta wasaaradda kalluumaysiga koonfur galbeed iyadoona mashruucan iyo taageer haysta hay-adda sareedo isku duwa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee degmada baraawe cabdulaahi maxamed yuusuf ayaa faahfaahiye qeybo uusa ku koobaya qalabkan la hadiirsiiya kalluumaysatada iyo sida lanka talgala intii lanku faa'iidaysadaa jeeg hay-adda sareedo oo na soo gaarsiisay ee wasaaradda kalluumaysiga soo gaarsiisay aan u qeybinay iskaashatooyinka degmada baraawe iskaashatooyinkaasoo ka kooban lix xabo iyo dad kale danyar ah oo ka kalluumaysta xeebaha degmada baraawe alaabtaas oo qeybo kala mid ah oo tarmuuse ka mid yihiin jaakadooyin iyo qalabyo yar ah waxaan rajaynaynaa alaabtaas iyo in ka badan inayna soo gaarto dadkaana waxaan u sheegaynaa in alaabtan ay ka faa'iidaystaan oo maanta ay ku shaqaystaan oo midda kalena aan lagu arkin dadkan oo isheeg suuqa iyo meelaha kale ayna geenin waxaan rajaynaynaa isheeg dadka kale oo isheeg aan waxaysanin oo kale inay ayagana ka shaqaystaan gudoomiyaha degmada baraabe cumar cabdi shafaana ayaa dhawaa intii la maalgeliyay iskaashatada kalluumaysatada degmadaasi walina uusoo dardaaran adag siiya iskaashatada kalluumaysatada la siiyay qalabka shalgidisan iniyo si saxyan ku faa'iidaystaan islamarkaana suuqyada degmada baraabe lanka araga kornaa run ahaantii waxaana soo gaaray deeq cagab oo runtii kalluumaysataha lagu talgalay dadka kalluumaysatada badmareenka ah cagabkaasoo waxaana soo gaarsiiyey hay-adda sareedo oo ayadoo la kaashanayso faw iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii wakiilkeeda hadda nala jooga gubjoog ka yahay run ahaantii cagabkaas waxaa lagu talgalay iskaashitooyinka deegaan weynaha degmada baraawe waxaana ka faa'iidaystay ilaa lix iskaashadood iskaashitooyinkaas oo runtii maanaa waxaa lagu talgalay cagabkaas oo ah feerii maanaa tarmuusyo iyo tooshashkii iyo shabaaqyadii iyo qayb ka mid ah g b s yadii oo maanaa xaggi maanaa oo hagi lahaa oo maanaa iyo duntii malaayga lagu dabi lahaa run ahaantii maanaa arrintaas waxaa loogu talgalay in ay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka annagana tan maamul ahaan markhaatiyaan ka ahaynay inaan meesha maanaa goobjoog ka ahaa in arrintaas qaabkii loo bixiyey ama loo maray inaan maanaa ka ogaano wasaaradda kalluumaysiga ee wakiilkeeda degmada baraawe iyo runtii maanaa iyo hay-adda sareeda ayagaa maanaa gacantooda kowad maanaa ku bixiyeen annagana goobjoogaan ka ahaynay cagabkaasna waxaa lagu talgalay dadweynaha degmada baraawe runtii maanaa inay ka faa'idaystaan kow dadweynaha laba siyaaboodan ugu digaynaa cagabka hay-adaha ay keenaan degmada baraawe loo keeno loogu faa'iideeyo dadka xoogsatada ahaa oo kalluumaysiga ahaa in lagu arki karin gebi ahaanba maanaa ee suuqyada magaalada baraawe waayo muhiimadda maanaa qof walba maanaa qarash iyo juhdi iyo nidaam ayuu soo geliyaa nidaamka wuxuu ku soo geliyaa in dadka deegaanka loogu faa'iideeyo haddii laakiin ay noqoto dadka deegaanka ay geeyaan suuq ay geeyaan lagama dhegaysana cid allah ciddii suuq geysana waa laga soo qaadaya waa lasoo macnaa qabana waana lasoo xiri doonaa hadduu ilahay karaa noqdo laakiin waxaan ogolnahay annaga maamul ahaan dadka deegaanka fursadaha oo hadda ay haystaan ama aa la siiyo in ka mid ah in la siiyo hadduu ilaahay karaa noqdo weliba khaasatan dadka kalluumaysatada haddaan hellahayna dadka beeraleyda ah runtii maanaa arrimaha noocaasa loogu faa'iideeyo faawna waxaan ka codsanayna in loogu faa'iideeyo beeraleyda kalluumaysatadana waxaan leeyahay cagabkaa la idiin siiyo ilaahay idinku barakeeyo ku shaqaysta si wanaagsan ugu shaqaysta yaana suuq la geenin yaana la gadanin waxaa lagugu siiyey in oo mana xoogsato aad ku noqotid oo badda aad la gashid wax ku soo dabatid la imaadid waxaa meesha ka soo heshidna lu qof kuugu haysanno adi maana ririq ilaahay maana kaaga dhigo qalabkan shalgidisan ee laku wareejiyey iskaashatada kalluumaysatada degmada baraabe iyo weliba koron qaadasee shaqa abuurka iyo wax soo saarka malaayika deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana gobolka shabeellada hoose